faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
halkan uga reediyo cadaado waxaa kusoo dhawaatan warka door qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa u dooroon guddiga doorashada dhawaan soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibsinta dowladda federaalk soomaaliya oo maanta gaar dhuusa mareeb kulamana la qaatay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibsinta dowladda federaalk soomaaliya milatariga soomaaliya oo sheegay in al-shabaab dhowaan ay kala wareegi doonaan dhammaan deegaanada hoos yimaad deegaanka aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda maraykanka oo la sheegay inay ku fashilanta dagaalka ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama shirka madasha ee u dhexeeya hogaamiyaasha waddamada afrika iyo ruushka oo maanta lagu wadan uu ka furmo magaala xeebeedka soji ee ku taala galbeedka waddanka ruushka ciidamada macawislada oo garab milatari ka helaya ciidamada milatariga soomaaliya oo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku dilay gobolka hiiraan kadib weerar gaadmaha oo ciidamada macawisladeed ay ku qaadeen fadhiisan al-shabaab ay ku lahayeen duleedka deegaanka buulabadi ee gobolka hiiraan faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada jubbaland oo maanta ka dhacay deegaana hoosta gobolka jubbada hoose ee jubbaland dowladda kenya oo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ka bilowda barkicinta qaar ka mid ah beelaha dega magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka run warka duura redio cadaado goorra u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur arbacaad taariikhda ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka duur ee reediyo cadaado iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan guddiga doorashada dhowaan ee soo magacaaday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibsinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaar dhuusamareeb waxayna kulamo ay la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibsinta dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada dhuusamareeb ee galmudug u jooga xalinta khilaafka ka dhasha magacaabistooda taas oo ururka la sunna kusuga dhuusamareeb ay kasoo horjeesteen guddigaas maanta soo gaaray dhuusamareeb guddiga farsamay dhismaha galmudug oo dhowaan ay soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibsinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ahna caasimada gobolka galguduud ee baartamaha soomaaliya xubnahan maanta soo gaara dhuusamareeb ayaa waxay ka kooban yihiin saddex iyo toban xubnada waxaana si diran lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kan gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugan dhuusamareeb soo dhaween kadib guddiga doorashooyinka deegaanada galmudug ayaa waxaa loo gudbiyey xarunta ay ka socota howlaha doorashada iyo qabqaabada ee lagu magacaabo shir kale ee ku taala galbeedka dhuusamareeb guddigan ayaa marka ay gaareen xarunta lagu talagalay shir kale ee ku taala duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxay kulmo ay la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalka soomaaliya oo dhuusamareeb u jooga xalinta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo ururka yalsuna kaas oo ka dhashay guddiga wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalka soomaaliya u magacowday arrimahaas oo xulista xildhibaanada labaad ee ka mid noqonaya baarlamaanka galmudug guddiga farsamo iyo dhismaha galmudug ee soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalka soomaaliya ayaan la ogeyn qaabkay u shaqayn doonaan maadaama uu maran iyo diidmo ka dhashay magacaabistooda taas oo timid dhinaca hogaanka al-sunna in ayaguna ay magacaabaan guddi kale oo ka shaqayn doona galmudug kale oo laga dhisaya dhuusamareeb sidoo kale ilaa lagu kalsoonaan karo kusuga dhuusamareeb ayaa noo xaqiijiyey in ayagna hadda ay kulamo u socdaan madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxmed shaakar cali xasan iyo guddiga uu magacaabay dhisidda galmudug kaas oo looga hadlayo sida ay u shaqayn lahaayeen iyo xarunta ay ku shaqayn doonaan kulamadaas ayaa intooda badan waxaa looga hadlayay ee qaabka u noqon doono xildhibaanada labaad ee soo xulayaan iyo goobta ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada labaad ee galmudug ka mid noqonaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ka soconaya kulamo goonigoon ah oo yeelanayaan labada guddi iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug sidoo kale magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ka socda dhaqaqayo ciidan oo ay wadaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka eelasun oo fariisin ku lahaa duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana maanta markay guddigan farsamada ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka soomaaliya ay soo gaareen garoonka diyaaradaha awaasnuur ee dhuusamareeb ay soo galeen gudaha dhuusamareeb buuq sababa gaaray in isku dhacaan ciidamada soo gala dhuusamareeb iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee horey u sugayay amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ciidamada militariga soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab dhowaan ay kala wareegi doonaan dhammaan deegaanada hoos yimaada deegaanka aadan yaabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa nuur xusii ayaa warkaan faahfaahinaysa
xili muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysanna ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay ka sameynayeen deegaano hoos yimaada shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaale ee gobolkaasi ciidamada xooga dalka soomaaliya qeybta toddobiyo labaatanaad ee ka howlgallay deegaanadaasi ayaa sheegay inay la wareegi doonaan gacan ku-haynta deegaanaha hoos yimaada shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaale ee gobolkaasi jenaraal saarax oo ka mid ah madaxda ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay sugi doonaan xaqiijinta amniga deegaan daasi isagoona sheegay inay isku furi doonaan deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe iyo jowhar si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanadaasi tilmaamayna in goor dhow ay la wareegi doonaan gacan ku-haynta deegaanadaasi howlgallada si muxuaha dardara ay u socdaan mana mana istaagayno insha allah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo naxaawisnimooda howlgalayo waay taas annaga waxay ka reebay hadda kama jawaabi karno waxaa la weydiinaa muxuu ahay taliska sare xirmada la weydiinayo dowladda isagana waa muxuu ahay gacantaan ku dhigayna haddana waaba inta badan gacantaan ku haynaa waa waana socotaa hawshaas dhinaca muxuu ahay markii la yidhaahdo qoraxsinka meelo badan oo muxuu ahay batilmaameed noo ahaa jira iyagana markaan tallaabadaas qaadnoo tagnaan warbixintooda idiin soo gudbinaynaa insha allah dhanka kale waxa uu ka hadlay howlgallada ay ka sameynayaan deegaanadaasi isagoona sheegay inay howshu ay si isdabajooga ay u dhici doonto si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee deegaanadaasi isagoona goor dhow filaya in guud ahaanba ay gacan ku-haynta deegaanadaasi ay la wareegaan socdaan maalmahan bayna socdeen waa ogeedeen dhowr shabaabay meesha lagu laayay haddana siday u socdaan howlgalladood ma joogsanin ilaa labajiidka la sifeeyana hawshaa waa soconaysaa insha allah diilaayo maay maay dhammaan shabeellada dhexe iyo hiiraan labadaba waa laga howlgalaa waxaad ogtahay hadda dhinaca hiiraan meesha la yidhaha teedaan maalin dhawoodbay lagu dilay labaatan nin oo iyo ay ku jiro ay ku jiraan saddex nin oo amiibo ay ku jiraan wiigii haddaan soo dhaafay saddexdiisa ahaa islaam muxuu ahay laba maalmood ka hor meesha la meesha la yidhaahdo cali gaduud masaajidka cali gaduud inaan muxuu ahay ku dilay nin oo amiir ahaay oo qoladaas sakaawaadka muxuu ahaay qaada ahaay oo waaligi waaligii meesha al-shabaab aan ku dilnay dhowaan ayay ahayd markii ciidamada xooga dalka soomaaliya ee ka howlgallo qorshaysan ay ka sameynayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoona howlgalkaasi uu yahay mid soconaya aan weli dhammaan dowladda maraykanka ayaa la sheegay inay ku fashilantay dagaalka ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama cabdicasiis ciid beereed wargeyska new york times ayaa qoray warbixin uu ciwaan kaga dhigay dagaalka aan dhamaadka lahayn ee mareykanka uu ka wado caalamka madaxweynaha dalka mareykanka donald j trump markii uu talada dalkaasi la wareegay waxa uu ballan qaaday inuu soo gabagabeyn doono waxa uu ugu yeeray dagaalka aan dhamaadka lahayn ee mareykanku uu ku jiro islamarkaana ciidamo fara badan oo kamida milatariga mareykanka ay ka wadaan qaybo badan oo kamida caalamka sida uu qoray wargeyska new york times haatan ma jiro wax dagaala oo dhammaaday iyadoo ciidamo badan oo kamida mareykankana lagu daabulay qaybo badan oo kamida caalamka tobannaan kun oo kamid a ciidamada mareykanka ayaa loo daabulay qaybo badan oo wadamada caalamka kamid ah waxaana kamid a wadamadaasi soomaaliya afghanistan ciraaq iyo wadamo kale oo ay kamid tahay syria wargeyska new york times waxa uu sheegay in mareykanku uu ku fashilmay siyaasadaasi islamarkaana haatan aysan jirin wax laga qabtay dagaalada mareykanka uu kula jiro waxa uu ugu yeeray mareykanka argagixisada sida uu qoray wargeyska new york times tiro lagu qiyaasay lix kun ilaa toddoba kun oo kamid a ciidamada mareykanka ayaa ku sugan geeska africa iyadoo tiro ka badan shan boqol oo ciidamada gaarka ee mareykankana ay ku sugan yihiin soomaaliya sidoo qoray wargeyska new york times kuwaasi oo taageero siiya ciidamada kumaandoosta soomaaliya islamarkaana howlgallada gaarka ah fuliya wargeyska new york times waxa uu tilmaamay in mareykanku uu ku fashilmay wax ka qabashada dagaaladaasi iyo sidoo kale ka guulgaarida dagaalada mareykanku uu ugu yeeray dagaalka aan dhamaadka lahayn islamarkaana uu ka wado qaybo badan oo kamid a caalamka kuwaasi uu kula jiro waxa uu ugu yeeray argagixisada ama ururka alqaacida warbixintan uu qoray new york times waxay imaanaysaa iyadoo ciidamo fara badan oo kamid a mareykanka ay saldhigyo ku leeyihiin gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan garoonka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana inta badan ciidamada mareykanka ay howlgallo gaara ka fuliyaan qaybo badan oo kamid a soomaaliya kuwaasoo isugu jira howlgallo toosa iyo sidoo kale duqeymo ay sameeyaan diyaaradaha droniska mareykanka cabdicasiis siciid yuusuf redio cadaadu muqdisho shirka madasha ee u dhexeeya hogaamiyaasha wadamada afrika iyo ruushka ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada xeebeedka soji ee ku taala galbeedka wadanka ruushka mahad nuur axmed ayaa warkan faahfaahinaya waxaa maantoo arbacaha lagu wadaa in magaala xebeedka sooji ee koonfurta dalka ruushka uu ka furmo madasha dhaqaalaha ruushka iyo afrika iyadoona ay ka qayb galayaan konton hogaamiyo afrikaan ah shirweynaha oo soco doona inta udhexaysa labaatan iyo saddexda ilaa labaatan iyo afarta bishan ayaa madaxda dalalka ku bahaba ururka midooda afrika maalgashayaal quburo waxa ay kaga arrisa doonaan mustaqbalka la xiriira labada dhinac dagaalka ka dhanka argixisada koruqaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada waxaa dowladda soomaaliya uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada soo jee dalka ruushka shirweynahan oo ay ka qaybgalayaan hogaamiyaasha dalalka afrika ruushka dhaqaalyahano caalami ah shirkado waaweyn oo dhanka maalgashiga ah iyo golaha guud ee ururka midooda afrika waxa uuna dalkeennu u leeyahay fursad aynu ku sii amba qaadi karno qorshayaasha dubudhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo bandhigidda fursadaha maalgashi ee ka jira dalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa intuu ku sugaya magaalada sooji ee dalka ruushka waxaa la rajeynayaa inay kulamo dawcadyo la qaato madaxda ka soo qayb gasha shirarkaasi ciidamada macawisleyda oo garan milatari keliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku dilay gobolka hiiraan kadib weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada al-shabaab ay ku lahayn duleedka deegaanka bulobardi ee gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegayaan dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka abooriya oo qiyaastii soddon kilomitir u jira degmada bulobardi ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegayaan dagaalkaas uu ahaa mid culus unu dhexeeyey dagaalyahanada al-shabaab iyo kooxda la magac baxday macawisleyda ee ka dagaalanta hirshabeelle gaar ahaan magaalada badweyne deegaanada ku dhowdhow sida ila deegaanka aynoo xaqiijiyeen dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxda macawisleyda oo ah shacab is-abaabulay ayaa weer gaadma ah ku qaaday fadhisim ururka al-shabaab ay ku leeyihiin duleedka deegaanka bulobard ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle dagaalkan oo lasku adeegsado hub ganacyadiisa kala duwan ayaan la ogeyn khasar rasmi ee ka dhashay dagaalkaasi kooxda macuslida ay ku qaaday farinsin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahayeen duleedka deegaanka bulobard ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle sidoo kale wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa intaas waxay ku dareeyaan in dagaalkaas ay ka qayb qaateen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya oo gurmahaan ugu tegay ciidamada la dagaalamay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maxamed cali istakiin oo ah horjoogaha kooxda macawisleyda ee dagaalkaasa ku qaaday fadhisan ciidamada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka buloberde duleedkiisa ayaa raadiya hadaad la hadlay wuxuuna faahfaahin uu ka baxshay dagaalkan saaka al-shabaab ay ku qaadeen iyo khasaaraha rasmi ee ka soo gaaray labada dhinac dagaalka saaka ku dhex maray duleedka deegaanka buloberde ee gobolka hiiraan dagaalku wuxuu istaagay horta toban daqiiqo kahor ma fahamta adeylaafaa nagu guuleeye horta warar anaga ku qaadna deegaanka aboorey ma garat annaga annaga laba naga dhimataan ku dhahay horjoogihii oo deegaanka aboorey taliyihii aboorey haysto al-shabaab layidha oo oo layidha axmed fanaxna waa ku dilna ma garat hadda niyo ilaabaa noo suurtageliyen shan kalana shan kalana la dhimatay marka tirada markii wadarki guud markii layidhaha waa asagaa ku leexa taliyaha ma garat wax oo muhiim ah deegaanka deegaanka annagaa gacanta ku haynaa saacadan ku haynaa ciidamo gurmud ayaan ugu yimid deegaanka degmada bulburta ee gobolka hiiraan iyo deegaano kale ma garata ma- wa- ciidamada dawladda ayaa noo yimid aan ku dhahay mafahamta deegaanka de- meesha waxay meel oo lagu xoolo ka sheegaheed oo dad badan oo muhiim ay joogeen marka kole waa dareemi kartaa eh, lix neef oo geel meel ugu gale marka weerar xoglaan ku qaadna alxamdulilah ilaah baa nagu suurtagelay inaan kala raacdaynana waa noo suurtagasho ma garata muddooyinkii dambe gobolka hiiraan waxaa ka jirta dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada militariga soomaaliya oo garan militari ka helaya ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgalaan gaar ahaan kuwa etoobiya ee ka howlgala deegaanada hirshabelle waxaana al-shabaab ay ka saareen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka hiiraan sidoo kale waxay sheegeen in hadda qorshuhu yahay inay gaaraan deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo farasamo militari ay ku leeyihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab si lamida gobolka shabeellaha dhexe ayay howlgalkan ay ka socdaan waxaana ciidamada militariga soomaaliya ay sheegeen in dhammaan gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan meelaha al-shabaab ay kaga sugayeen ay ka saari doonaan deegaanada sida gaarka ciidamada militariga soomaaliya u xuseen waxaa ka mid ah deegaanka aadan yabaal iyo deegaanada hoostaga oo al-shabaab in ka badan toban sana ay ka tirinayeen waxayna sheegeen ciidamada militariga soomaaliya in baryaha soo aadan al-shabaab ay ka xoreyn doonaan dhammaan deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan ee hirshabelle ay kaga sugan yihiin faahfaahin dhereed ah ayaa kasoo baxaysa dagaal u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland aweys bashiir cabdiraxmaan ayaa warkan faahfaahinaya warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ciidanka jubbaland ee al-shabaab ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose dagaalka oo ahaa midda kooban ayaa yimid kadib markii ciidamada jubbaland ay weerar ku qaadeen deegaanka jidcley oo hoostaga degmada badhaadhe ee gobolkaas wararka ayaa sheegaya in iska horimaadka kadib jubbaland ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaankaasi oo muddooyinkii dambe ay ka talinayeen al-shabaab ilo deegaanka ayaa inoo xaqijay in ciidamada ay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u ballaaran ay ka wadaan halkaasi iyagoo qorsheynaya in ay gaaraan deegaano kale oo hor leh al-shabaabka ku sugan duleedka deegaanka ay ciidamada jubbaland ay sheegeen inay la wareegeen ayaa iyagana halkaasi waxa ay ka wadaan is-aruursi ay ku doonayaan inay kaga hortagaan huwanta kusoo wajahan ee ugu imaanaysa ciidamada maamulka jubbaland oo garab ka helaya kuwa midooda afrika amisom marka laga reebo sheegashada saraakiisha maamulka jubbaland ee sheeganaya inay la wareegaan deegaankan ka tirsan gobolka jubbada hoose ma jirto wax warra oo ilaa haatan ka soo baxay dhanka al-shabaab ee la xiriira dagaalka ka dhacay deegaanka jidacaley oo hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose aweys bashiir cabdiraxmaan aweys timo radio wacdaado muqdisho dowladda kenya ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ka bilowday barkicinta qaar ka mid ah beelaha dega magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland cabdisataar axmed ayaa warkan faahfaahinaya dowladda dalka kenya ayaa lagu dhaliilay inay waddo qorshe lagu barakicinayo beesha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda dalka kenya ayaa la tilmaamay inay waddo qorshe lagula dagaalamayo beesha uu ka dhashay madaxweynihii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre iyo madaxweynaha imika talada haya ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulna rufle oo ka mid a saraakiishii hore ee ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gado ayaa sheegay in rag soomaaliyeed iyo wafdi uu soo dirsaday aadan barre ducaale ee kulan ku yeesheen kismaayo kulamadaasi oo uu sheegay in looga arrinsanayay in lagu dhibaateeyo ama lagu tirtiro oo lagu barakiciyo qabaayilka uu ka dhashay allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre waxauna ka digay in kulamadaasi ay kasii socdaan kismaayo waxa uuna ku baaqay in lala dagaalamo dowladda dalka kenya waxaan kulankan soo qabangaabiyey dad jinsiga soomaali ka ah laakiin cadowga kenya u shaqeeya uu ka mid yahay ninka saddexaad ee dowladda kenya aadan barre ducaale iyo niman maamulka n s d ay addoontu guulaysato ku jiro oo jinsiga soomaali ka ah laakiin doonayo inayn kuwa la haysanayna xoroorin kuwa xortaana ayna nabad helin aadan barre ducaalaana u weyn adeer wafdi waxa weeye boqol qof ku dhow dhowr diyaaradood wato oo soo jirayay go-aankii dowladda soomaaliya oo isagu hogaaminayay oo wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga iyo baarlamanka sharci dejinta kenya alaha kismaayo yimid kuwaasaana waxay meeshaa kula jireen dad soomaali sheeganayo dowlada soomaalida xortaa ka soo jeedo mas-uuliyiina laakiin aan isleeyahay dan soomaaliyeed kama aynan shaqaynaynin adeer hadafkooda wuxuu yahay beelaha soomaaliyeed in la qaybiyo oo beeshii deegaankaas ama ku badan ama qof hadalkan ayaa kusoo beegmaya xili korneyl rufle uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ay ka soconayeen kulmo u dhexeeyey wafdi ka socda dowladda dalka kenya iyo rag soomaaliyeed kuwaasi uu sheegay inay ku heshiiyeen inay tirtiraan beesha uu ka dhashay madaxweynihii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad bare warkii duuro kala socotaan raadiyaxda nagantaas tane warkan warkaxay dib u kulmi doono duuro wanaagsan saaxiibayaal